عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب sutrau limaami sutratu man khalfahu imaamka sutradiisu waa sutratu man khalfahu cidda isaga ka dambaysee ku daba tukanaysee ma'muumiinta ah sutradooda weeye kolley abwaabtii sutrada halkan inoogaba bilaabmaya taas weeye lafdiganuu sheekhu soo dhigtayna xadiida daciifa ayuu kuba yimi matni ahaan ama lafdi ahaan ayuu kuba yimi macnuhuna waxa weeyaan imaamkii dee sutradii kolley waa layna faray oo ruuxu inuu sutro u tukada waa wax layna faray imaamkii hadduu sutro leeyahay ama jidaar ka horeeye ha noqoto ama hadduu bannaan ku tukanayo wuxuu dhigtay ama tiirba haba noqotee dadkii isaga ku daba xidhay uma baahna sutro inay sutro samaystaan uma baahna sutrada imaamka ayaa iyaga sutro u ah taasay ku kaaftoomayaanoo waa mumkin inuu markaa sutro gaara isagu samaystoo dhigto taas uma baahno taasaa sutro u ah alaxaadiis buu inoo keeni doonaa kolley saddexa laba iyada baabka tarjamada dee way muuqataayoo waxay u noqonayaan wixii dee bal maalan daliilkii aan kaba qaadanaynay arrinkaas iyo ma'muumka inaan sutro la amrayn ka inoogu soo horeeyana kolley daahir maaha cibaaradu laakiin waan arki doonaa wejka istidlaalkiisa wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna cabdullaahi bni yuusufa qaala akhbarana maliku can ibni shihaabi can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata can cabdillaahi bni cabaasi anahu qaala xadiidku kitaabuulcilmi baynu ku soo maray oo uu inoo horeeyeyba dee iyada taa jaanib kaleu xadiidka kaba daliishanaya sheekho bal ruuxa yar samaaciisu goortuu ansaxayo imakana waa inoo soo celiyay isagoo abwaabtan dee waxa weeye bal umuuro iyo axkaamo kala duwan oo ku tacalluqsan sutrada xadiidku uu kulansanayo rijaashuna waa rijaashii aynu soo wada marnay wuxuu yihi markaa ibnu cabaas aqbaltu waan soo qaabilay raakiban xaalayni anoo fuushan calaa ximaarin dameer ataanin ledig oo dameer buu fuushanaa koley laftiga ximaarna ka lab iyo ka dhadigba uu ku wada dhacayo looma baahna marka ta dhadig la sheegayo ama dameerta in ximaaratun la yidhaaho ta la geliyo lafdigaa ku wada dhacaya sanbaa deeta halkan uu inoo u sii sifeeyey oo inay dameer ahayd buu kuba sii caddeeyey waa la arkaa in la arko dee luqada qaarkood ama meeloba ximaaratin iyadoo timeen laakiin kolley waa wax laga badan yahay sabaciir oo kale oo awrkii hawshaba ku wada dhaca ayaa lafdigan ximaarna yahay dameer buu fuushanaa waan soo qaabilo xaggii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aan soo kacay buuri waana aniguna yowma idin maalintaas qad nahastu waxaan ku dhowaaday alixtilaama qaangaadh oo xajatulwadaac bay ahayd wuxuu leeyahayna markaas waxaan ku dhowaa ibnu cabaas baa leh ixtilaam baan ku dhowaayo dee ibnu cabaas waxaaba la yidhaah hijrada saddex sanadood buu kaba horeeyey dhalashadiisu dee hadduu hijradii saddex kaba horey tadna sanadii toddobaad dhammaadkeediiba ah sanadii tobnaad dhammaadkeedii waa kaasoo qangaadh buu kuba dhowaa bal taasba weeyaanoo waqtiyada waa da-diisiibuu kaba warramaya iyo halkii uu joogo adigu ma qaangaadhin uun ilaa waan ku dhowaaday ulinahasna macnaa qaarabtuhu weeye sheekhuna raximah llahu tacaala halkan wuxuu kuba sheegayaa laba baab oo dambeeya oo waxa weeyaan midna kitaabu fadii puntland dee uu kuba imanayo waxa weeye waa nika xorti uun oo ah tacliim lqur'aan tacliimu sibyan oo adigu fadiilatu kitaab qur'aanka iyo wixii kuba tacalluqsan kitaabku u dhigtay ee nikaax ka horeeya midna kitaabulistiidaan inuu umuurahan bal wixii kuba yimi qadarka cumrigiisiiyo wixii la yidhi iyo uu ku jamciyey marka taasi waxay yar tilmaamaysaa dee imaka halkaa kama hadla igama jeedine muu odhan waan ku jamcin doonaayo halkaasaan kaga hadli doonaa ee wuxuu yidhi ikhtilaafkii intii da-diisu ay ahayd iyo bal khilaafkaa jira sida laguma jamcinayo iyo waxa raajixa caddaynteeda ayaa wuxuu yidhi waxaan ku sheegay labadaa baab oad muddo markaa dee kitaabka waa laga yaabaa inay isagoo labaatan iyo sandood in ka badan ama rubuc qarni wax ku dhow sheekhu waday haddana ilaa geeridiisu dhowaanaysay ilxaaqaad iyo waxyaalo way jiraan oo kale ee bal markaasi meelahan dee kol hadduu halkaa dambe dhameeyey si wuxuu halkan ama ziyaadaad mar dambe uu kordhiyey waxyaalahaas ay noqonayso waan dhammayn doo halkaasaan kaga hadli doonaa ma odhan siduu meelo badan uu yidhaaho ee imaka halkaasaan ku sheegay buu leeyahy si waxay taasi taam ahayd oo laakiin halkan ee waxyaalo bal maalan ama cibaaraad ku soo kordhay haba noqoto ama sharax soo kordhe ay jirtay oo intuu meelaha dambe gaadhay dabadeed ee kitaabka haddana tanqiix iyo muraajaco waa ugu laabmaye bal qubayla wafaatin baaba kitaabkaagaa ugu dhammaadee bal wuxuu yihi haddaba warasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahayna yusalii waa tukanayey binnaasi dadkiibuu tukinayay biminan mina oo mina ayaa la joogay xadiidku waa xadiidka malik ibnu shaab ka wariyey ibnu cuyeyna oo ibnu shaab ka wariyeyba halkan waxaa dhacday carafa dhacday muslimna uu saxiixiisuu kuba sugan yahay koley imaam nawowi si wuxuu laba qadiyo ayuu kaba dhigaa in laba xaalo ahayde xadiidku makhraj keliyuu leeyahay wuxuu xaafid ibnu xajar leeyahay iyada halkaa carafa waa shaad weeye saxiixa muslimba ha kuba sugnaato mina ayaa la joogay markaas ilaa kayri jidaarin waa jidaar waxaan ahayn buu xaggiisa u tukanayay macnaa markaa rasuulka ilaahay dadkii tukinayay jidaar kama horeyn oo dee dhulkaasi dee waa xajkiibaa la joogayba minaa la joogaa wax dhisoo markaas ka horeeyey may jirinoo jidaar ka horeeyey oo uu isagu markaa xaggii qiblada ka xigay oo sutro u ahaa muu jirin bal taasba weeye aimada qaarkood xadiidka ilaa kayri jidaarin waxay kuba fasireenba oy kaba dhigeen ilaa kayri sutratin rasuulka ilaahi meel bannaan buu kuba tukanayay sutro ka horeysayna inaanay jirin taasoo ee wax sutro ah inaanu jirinoo tan bay kuba fasireen barhkoodna saasaabay u baabayseen sida bayhaqi oo kale iyo shaaficina isagu tan buu kuba fasiraay oo kaleo markaa dee iyaga ay halkaas kaba soo baxayso sutradu ha la ysfaro oo ha layskuba adkeeye haddana waajib ma aho hadduu ruuxu sutrala-aan kuba tukaday dee salaadiisii way burtayna lama odhanayo waajibna maahay dee waa inta badan qowlkooda waa istixbaab bal markan taan idhaahno haddii taa laba yidhaaho xadiidkanin iyada sutro imaamku inay sutra man khalfahu tahay wax daliilo cadama munaasabo ma muuqanayso laakiin waxaa iska jirta bukhaari oo ku xambaaraya halkan sutro jidaar aan hayni inay jirtay ugu xambaarayaana waxa weeye horena waynuu soo maray waana inoo dambaysaa ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu meel fado ah ama meel aan dee dhisnayn joogo waxaaba ama xarbo ama canazaa loo qaadi jiray hortiisa laguba taago abwaabteedna waynoo dambaysaa horena waan usoo aragnay markuu safarka yila xataa loo qaadi jirayo taas oo hortii iyo ciid oo kale iyo hortiisa laguba taagi jiray si ay sutro ugu noqoto taas baa arrinkii la yaqaanay ee caadadii rasuulka ilaahay ahaa marka wuxuu ku xambaarayaa bukhaari inay sutra jirtay laakiin sutradu aanay jidaar ahayn taas baana baabka dee imika xadiidkani tarjamada uu munaasib uguba noqonaya ilaa kayri jidaarin fa marartu waxaan maray bayna yaday bacdi safi safka barhkii hortiisii baan maray waa safkii hore riwaaya saasi kuba timi rasuulka ilaahay muu hormarin waxa weeyaan laakiin safkii isaga ku xigay buu qeyb ahaan hortiisii maray fanasaltu markaasna dameerkiina waa ama dameertiina weli uu fuushan yahay fanasaltu waan dhaadhacayoo dameertii baan ka dhaadhacay wa arsaltu waan sii daayoo waan diray alataana dameertii tartacu xaal ay daaqayso dee uu sii daayay si ay meelaha isaga daaqdo wadakhaltu waxaan soo galay oon galay fi safi safkii baan dhex galay anoo salaadii dee ku xidhanaya rasuulkii ilaahay oo dadkii tukanayay dee kaba mid noqonaya falam yunkir ma inkirinoo daalika arrinkaas safka aan hormaray buu leeyahay aan hormaray calaya korkayga axadun cidi iguma inkirin rasuulka ilaahayna iguma inkirin salawaatullaahi wasalaamu caleyh saxaabadii aan hortooda marayna igumay inkirin bal markaa dee haddii aanay inkaar la-aantuna maxay markaa daliil u tahay waa jawaas iyo bannaani bay daliil u tahay oo salaadoodna inay u taamahayd anigoo hormarayba gees kalena aanay de waxa weeyaan aanin anigana wax aan ku dhacay oo mukhaalafiya aanay jirin taas bay arrintani ay daliil uba tahay oo uu daliishanayaa inkaar la-aanta dee cadamul inkaarna haddii shardigiisii lahayo oo wax maanicoo diidaya bal markaa dee inkaarkani aanu jirin oo la oga ciddan dee bal la leeyay may inkirina waxaan ay ka warheeleen ay sugnaadeen dee waaba arrin laba daliishan karo jaanibkaa dee taqriiriya looba daliishanayo bal laba xadiis oo kale inoo dambeeya xadiidku iyada mid weeyaan oo horta rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh haddaan eegno xaaladiisii badnayd ee lagu yaqaanay ee caadada u ahayd ee marka uu safar yahay iyo marka bannaan uuba baxayo inuu sutra la-aan aanu tukan jirine halkan yaa laynooba soo naqlinay kollay sutra ay jirtay waanata bukhaari uba wadee sutradiisa un mooye dadkii ka dambeeyey wax sutro ay dhigteen iyaguo bannaan bay kuba tukanayaane may jirin taasi markaa maxay tahay imaamka sutradiisa ayaa sutro u ah oo ruuxii ma'muumka ah kol haddii imaam tukinayo lama amrayo isagiina dee lamana farin inuu sutro gaara samaysto labada xadiid ee dambena taasi way inoogaba caddaan doontaa oo waabay iyada inooguba imanaysaa markaa sutradii dadkan maamuunta laakiin markaasna gees kalena barhkood itifaaq baabay soo naqliyaan ruuxa ma'muumkii kole dii imaamkiisu sutro laya horta sutra uu tukanaya oo ruuxaan sutro lahayn maaha ma sutrada imaamkaa sutro u ah waana ta u lafdiga uu sheekhu soo dhigtay se imaamka naftiisa ka horeeyan isagiiba ka horeeya iyaguna way kaba dambeeyaan ayaa sutro u noqonaysa oo imaamkiibaa sutro u ah bal labada qowlba culimmadu way leeyihiin intooda badanna sutradaa hore ayay kaba dhigaan inay sutro u tahay barhkood iyagu imaamkii sutradii isagii kaba dhigay inuu isagu sutroya isaguna sutru leeyay dadkii ka dambeeyana isaga sutroina way jiraanba malaa waxaa soo bixi kara khilaafka meeshaasna waxa weeye haddii bal imaamkiiyo sutradiisii ay wax kala dhex maraan oo salaadiisii dee bal aan idhaahno waa waxyaalihii goynayay saa dee bal haddii aygii oo kale kasoo qaadiyo dameerkiioo isagiiyo sutradiisii ay kala dhex maraan oo aan idhaahno salaaddii taasi way ku goynaysaa imaamkii dee salaadiisii hadday go-day haddii iyaguna sutradaasun ay leeyihiin iyaguna dee la xukun bay noqonayaan laakiin haddii la yidhahdo imaamka iyaga sutro u ah dee sutradoodiiyo iyagiina waxbay kala dhex marin iyagii markaa way ka dunaanaysaayo salaadoodu may goyna tiisunbaa khalalkan ama waxaani kuba imanaya waa marka aan idhaahno imaamkaa sutro u ah iyo mee sutradiisaa sutro u ah bal umuuraha ama khilaafka waxyaalaha kaba ratimi kara ee bal isagu sheekhu taasu inoo soo dhigto macnuu waxa weeye horta maamuumkii lagama rabo inuu sutro samaysto kol haddii imaam tukinayo sutrada imaamka ayuu kuba kaaftoomaya dee iyada taasna wax sugan oo rasuulka ilaahay dadkii ku daba tukanaya salawaatullaahi wasalaamu calayh ama masjidkiisii oo jidaar ka horreeye ha noqdo ama isagu markaa uu bannaanada joogaye wax sutroy dhigan jireen ama rasuulka ilaahay fari jiray sida markaa uu ruuxu keligii tukanayo uu farayo taas ama imaam uu yahay oo kale taasi may jirin oo sutradii waa taasoo isaga horta sutro markaa iyagii u jidaysan maamuum inuu samaysta iyada ma jirto xagga bal matalan dee arrinkaa kalena taasna waan ishaarnay masala meeshii imanaysa waana tan ibnu cabaas halkan ah haddii aan leenahay maamuumkii imaamka sutradiisa sutro u ah maamuumka horumaritaankiisa la hormaraya maxaa xukumkeed yahay waxaan ognahay ruuxan dee sutrada samaystay axaadiidna imakunbay inoo bilaabantaye inaan isagiiyo sutradiisa la kala dhex marayno iskana manceeyo wixii isagiiyo sutradiisa dhex marayay bal imaamkii kumaba toosnao kii ku daba toosnaa waaba halkeede kaa safka dhinaciisaasba ah horumaritaanka la hormarayo ama sufuuftii la dhex marayaa maxay tahay oo kale kolley ibnu cabdilbar og imaam maalik haddaan eegno xadiidka naftiisa soo dhigtay isagu san umuu soo dhigan waana kan warinaya tarjamadu wuxuu dhigtay bal ruqsadii laysu ruqseeyey ama ruqsada timiba in ruuxa musalliga hortii laba marayo oo macnaha taas oo uu dhigtay markaasaa wuxuu raaciyaa hadal sacd ibnu abi waqaas uu yidhaaho mee sacd inuu sufuufta hormari jiray khaasatan markaa salaada la aqiimo waxaan u raaciyaa isagu marka dee arrinkii waxaan u arkaa inuu waasacayo waa cibaarada uu raaciyo haddii meeshii baahi ay timaado oo macnuhu waa maxay salaaddii haddii la aqiimo la galay ruuxuna madkhal kale aanu lahayn furjo safa iyo meel baa ka bannaan si u gaadha inuu safkii hormare uun mooye ma jirto ama madkhal kale u bannaanuu masjidkii kaba soo galaa ma jirtoon ahayn safka uu soo hormarayo waxaala baahi ay keentay way bannaantahay in la hormaro waa imaam maalika ibtiyaasiisii aimada qaarkoodna waabay idlaaqaan ibnu cabdilbarno kolley istidkaarigeedee tamiidkaba kuba soo naqliyaa labada qowlbe way idlaaqaan oo kol hadduu ma'muumkii ay tahay imaamkii iyo munfaridkii way kaba duwan tahay basi kuma sudna yidhaahaane bal waxaan leenahay dee kolley malaa shaaficiyadna qowlka lagaba soo naqliyaa taase hadduu ruuxi u baahdo safkaas hore buuxinteeda oo uu dad kaloo tukanayo hormarayo safkii kuba jira ama meeshii uu ka soo gelayaba ay tahay oo safkii uu xidho isagiina si kale aanu kuba soo gaadhahayn bal xaaje iyo baahi hadday timaado basi kuma sugna inuu dhex maraan leenahay laakiin haddii aan xaajadaasi jirin walow in badan oo culimada ka mida idlaaqooda uu yahay maamuumka dhib ma laha haddii la hormaro dee waxa weyaan haddii aanay xaajadaasi iyo baahidaasi jirin dee waxaan roonuun bal kolley ruuxii aan u baahani inaan hormarin xadaثna isxaaqu qaala xadaثna cabdالlahi bn numayri qaala xadaثna cubaydullahi can naafici can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama kaana rijaashu waynu soo wada marnay markaa ibnu cumar baa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa kharaja marka uu baxo yowma alciidi maalinta ciidda amara wuxuu amri jiray bilxarbati ay biakhdi اlxarbati eebada ama xarbada qaaditaankeeda la qaado waayo meel bannaan buu ku tukanayaa bannaan buu u baxayaa xarbaduna horeba wataynu u soo marrayoo dee bal ka soo qaado waa waran gaabanuun oo intan kan dherarkan aan lahaynuun taas bal waxa weeyaan in la qaaduu amri jiray fa tuudacu waa la dhigayay bayna yadayhi isaga hortiisaa lagu taagayay fa yusallii waa tukanayay ilaaha xaggii qibraday kaba xigtay ayaa xaggeediibuu uba tukanayay waannaasu waraa'ahu bal xal annaasu dadku waraa'ahu gadaashiisa ayiinoo isagu hadduu halkaa samaystay uu sutradaa samaystay dadkan ku daba tukanayo dee in yarunbaa ku toosnaanayse inta kale aanay ku toosnayn safka horena uu hortiisu ay bannaan tahay balbal sufuufta dambe safkan hore iyo dee safo safka ka horreeya isagu hawba noqdo sutree laakiin safka horena uu bannaan yahay muu amri jirin in ruux kastaaba uu xisor dhigto tiisaa ku filayd sutrada imaamkaa sutra ahayd waa labada xadiideen lahayn iyadoo daahir bay ku yihiin tarjamadii oo macnaha sutra iyagii la farayay oo ay samaysanayeen iyada taasi may jirin fa yusallii ilaaha wannaasu waraam wa kaana wuxuu a yafcalu dalika arrinkan xarbada ama canazo inuu qaado uu hortiisa loogu taago sidaasna uu kuba tukado mid sameeya fi safari safarka dhexdiisa oo dee safarkuna inta badan waa dhul bannaan baa la joogaa jidaar lama helayiyo wax fooda laba saaro ama tiir iyo waxyaalo marka safarka uyuu meelaha bannaan joogana canazo ama xarba isku xuman kuma fasiraynaaye ayaa uu rasuulka ilaahay loo taagi jiray dadka laakiin nin kastaaba canazadiisa ama warankiisa muu taagan jirin isaga hortiisa wax kalena muu samaysan jirin sutrada imaamka ayaa sutra uba ahayd taasaa laguba kaaftoomayay haddii dee ay maamuumku uu sutra u baahan yahay rasuulka ilaahay uu amrilaa in bal waxa weeyaan sutrada ay samaystaan ayuu amri lahaa bal koleyna xadiidku daahir buu u yahay isagu siaan leenahay tarjamadii wixii ay noo faa'iideynaysay fa min hama waa arrinkaa daraaddeed rasuulka ilaahay inuu xarbadaa qaadi jiro oo loo qaado dee horti isaga looguma taagi jiro waqtigaa ciidda iyo ayay ittakhadahaa xarbadii waa jinsigeedii baan leenahay ma haddii rasuulka ilaahay inay dhammaan umaradii ay haysteen ay samaysteen oo alumaraau dadkii umarada ahaa ee kaba dambeeyey de iyaguna markaa ama ciid ay da tukinayaan oo kale marka ay bannaan joogaan xarba loo qaadi jiray baa jiray oo dee ay u qaadan jireenba bal haddaan san unaan idhaahno salaadii ibnu rajab isaga wuxuu kaba dhigaa iyagu waxay u samaysteen ee arrin kaleba inay ahayd iyo tacaadum iyo waxyaalo iyaga looguma sidi jiraye arrinkii rasuulkii ilaahay uu loogu qaadi jiray ahayd inuu sutro kaba dhigto salaadii uu xaggeedii bal maalan qiblada iskaba mariyo si wixii marayaana iyada gadaasheeda ay u maraan isagii sutradiisa wixii u dhexeeyana uu isaga celiyo inaan intaa ujeedadoodii qaradkooduba ahayne bal adigu xarbadaas jinsal xarba ama haddii dee taas laysaba ay noqotay mid muddo lasii hayeyba waxay u samayseen arinkaa daraaddeed iyo jihada iyo dee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wixii uu yeeliba jirayoo taas ba ahayd waa iyagoo dee jaanibkaa kuba dayanaya bal xadiidku maxlushaydku waa taa waan aragnaa ma'muumiintii wax suturoy samayseen may jirin suturadii rasuulka ilaahi baa kuba filayn xadaana abulwaliidi qaala xadaana shucbatu can cawn ibni abi juxayfata qaala سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبضحاء كلي أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي أنت كدم بيسوا دادا ينصوا ودارقنا الأمان حديث كنفتي سوا حديث ينصوا مري oo waxa weeyaan dhowr goor horena waan soo maray imikana waa soo celcelin doonaa kitaabkana nagama hadhayo dee toban meelood in ka badan ayuu kuba sugan yahay dahaaro isticmaalu fadli wuduui naas intii waa ka tego intii nooguma sugna halkaa uu soo dhigtay waa dadku biyihii rasuulka ilaahay kaba hadhay inay dee doonayeen oy kala qaadanayeenoo kii wax ka helayna intaa ismarmarinaya ka kalena qoyaanka kakale gacantiisa qaadayo ismarinayoo kale waa xadiidkii aynu kuba soo marroo kale xaggan satrulcawr oo kale dee athawbulaxmar tukashadeed iyo taas iyo waayo xadiidkii baa ikhtisaarinaya halkan ina ka badan baan soo maray ina kalena waa inoo dambeeyaan haddii aa laydhaha soo celcelin doono kollayna markaa saxaabigan abu juxayfa waxaa ka warinaya cawn ibnu abi juxayfa oo inankiisa iyo xakam ibnu cutayba labadaas baa axaadiistu ay ku soo noqnoqon doontaa labadoodabana shucba uu la kulmo waxbuu kaba warinaya haddaba wuxuu idhi cawn ibnu abi juxayfa samictu abi aabbahay baan maqlay oo idha ana nebiya nebigu sala allahu calayh wasalam sallaa waa tukadayo bihim sallaa wuu tukiyey bihim waa dadkii bilbadxaay meesha abdaxna la odhanayay muxasabna la odhanaya badxaau maka waa dhul malaa dee doox baa ku soo faafi jirayoo ciidan aan dooxyada ku aragno taasoo kale dee ay lahaydba dee imaka waxay iskaba noqotay suuqiya iyo cimaarada iyo taasoo kaleo waa xabaalaha maka un marka xaggan mina iyo jaanibka loo yar dhaafo meelahaasa bay ahayd almuxasab iyo albadxa halkaas buu deganaa rasuulkii ilaahay waa xajat lwadaac markaasaa salaad buu kuba tukiyey qubad dee adam ahna waataynu soo marray baa rasuulka ilaahay meesha ugaba dhisnayd wa bayna yadayhi canazatun haddaba markaa rasuulka ilaahay dadka tukinayay canazo ayaa ahayd aimada qaarkood ama inta badan wala bukhaari aad mooda inuu kala farqinaya canazadiiyo xarbada wax kaliya ka wada dhigaan muxuu tukayaa duhra salaadii duhur ragcatayni walcasra salaadii casrna ragcatayni macnaa meesha ayuu dadkii ku tukiyey kollayna markii uu laami doono weeyaane uu madiinada ku noqon doono salaadii duhurnayne waa safaree laba ragcadood buu tukaday salaadii casrna way gaabnaydee laba ragcadood buu tukaday koley daahirka xadiidku imaam nawowi oo kale iyo waxaabay kaba dhigaan si wuxuu labada salaadood jamciyayoo waqtigii duhur uu wada tukaday oo lafti xadiidkan de alfaadihiisa kaba mida ayaa wuxuu ahaa waqtigaasi waqtigan cadceedu ay aada u kulushahay buu ahaa aimaduna markan ay jamcinta salaada la jamcinayo ee ay sheegayeen xagga marka leega ruuxu marka aanu safar ku jirin oo kale xadiidkan inamay soo qaadan iyagoo leh rasuulka ilaahi isagoon markaa dhaqaaq dee iska degan oo labadii waqtiba halkeedii uu meel keliya u wada joogo ayuu labadii salaadood israaciyey taas rasuulka ilaahina xaaladiisa ee bal arinta gaarka ee dee madiine kaba dhacday xadarka in mooye safarkiisa taasi may jirinoo xataa markii uu mino joogo maalmahanun horteed ahayd salaad kastaba waqtigeedu tukanaya isagoo gaabinaya laakiin xadiidka duruqdiisa kale ayaa waxay noo faa'iideynayaan kolley mid kastaba waqtigeedii inuu tukaday waayo laftii buu kuba yimi salaadii baa timi oo markaasa iyadana loo aadaamay waa tii casaro uu tukiye bal duhurkiina waqtigiisiibuu tukaday casarkana waqtigiisiibuu tukaday labadaba wuu gaabinayay dee markaa bannaan buu kuba tukanayay banaankiina waxaa hortiisa loogu taagay sutrada u ahayd canazo dadkii ku daba tukanayay wax ay samaysteen oo sutro ana halkan inooguma sugnaa laynooma soo naqlin markaa tanna waa arrinka halkan baa baabka dee shaahiidkiisii uu yahay oo ah ruuxa maamuumkii inaanu sitro u baahnayn uu samaysto sitrada aan la odhanayn samaysanoon taasna aan laba farahayne imaamku uu kuba filan yahay sitradiisu markaa tamuru waxaa maraysay bayna yadayhi isaga hortiisa almar'atu haweenaydii walximaaru macnaa hortiisay maraysdo waa min waraai sutra weeye dee waxaa gaar ahaan loo magacaabeen oo labadoodaba waxaa yimi in haddii ruuxii musalliga ay hormaraan ay salaaddii goynayaan oo kale marka umuurahan ama dee sandii haweenaydii iyo dameerkii iyo waxyaalihii ay timiba sida xadiidka muslim kuba sugan ee abudar inay salaada goynayaan ayaa halkaa canasadan isaga uu ka horeysay xaggeeda dambe marayo looma diideyn lagamana manci ahayn dee ruuxuna waxaas tiradiisa ka dambeeya ciddii maraysa salaadiisana wax ma yeelayso ruuxaa marayna dembi uguma sugnaa isaguna dee kaa iskama joojinayo kol hadduu tiradiisii iyo isagii aan la kala dhex marahayn tamuru bayna yadayhi lmar'atu waalximaaru bal xadiidku macnihiisu waa inoo cad yahay horena waynuu soo maray qaybo uu kaba oo kaba mida halkan ay marayeenna waa canasada iyo qiblada inta u dhaxaysee may hayn rasuulka ilaahi iyo canasada dhexdooda taas iyadu inaanay marahaynba de xadiidkanayn waxaa weeye salaada gaabinteedii oo weliba inay kaba fadli badantahy waayo ilaa uu madiine ku noqonayana uu gaabinaye kol haddii safar la yahay in salaadii la gaabiya ayaa ka mudan waxa weeyaan salaadii oo la taam yeelo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh marnaba taam yeelin kol hadduu safar yahay oo safar uba uba baxo hadday tahay sii socod iyo hadday soo socodba tahay bal taaba weeye umuuro kaleo xadiidka inooguba suganaynu qayb soo aragnay waa mashruuciyat laadaan fi safar waa keeni doonaa safarkiina aadaankii waa jiraa dee rasuulka ilaahay biyihiisan isaga ka hadhay ee laba isticmaalayana taa horeynu iyo waxa kuba tacalluqsan aynu soo maray waxaa soo maraa oo dee xadiidka kuba sugnaa mara cas inuba xidhnaayo bal taasna horeynu kalaamkeedii inoogu horreeyey libaasna sidaasuu uguba soo celin doonaayoo kale rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maradu inay urursanaydu kubkiisii arkayna xadiidka duruqdiisay kuba timo taasna ay tahay markay rag noqoto dee ruuxa saaqiisu cawro maaha waa la arki karaa kaladaan fidnayo taasi aanay jirin oo aana ijmaacna way soo naqliyeen oo xadiidkana waa fawaaida kala duwan ee xadiidka marka la eego alfaadihiisiyo qeyb un kolba uu ikhtisaarinayo mararkii horena wax ka dha badan aynu soo maray lagama faa'iidaysanayo baabun baabu qadri kame waan soo idaafaynaya baabu qadri kam imisa ama intii qadarkeed baa yanbaqii habboon an yakuuna inuu noqdo bayna almusalli ruuxii tukanayey iyo wa sutratii sutrada oo sutrada inaynu samaysanaa layna faray ruuxuna kol haddii dee bal waa kaa maamuumka aynu leenay uma baahnaa laakiin hadduu imaam yahay dee sutra buu samaysanayaa jidaarkii ka horreeyana sutra wuu u yahay hadduu munfarid yahayna waxa roon dee isagoo waayo mooyaane inuu sutro samayso wuxuun kuba dhowaado taas baaba mudan haddaba ruuxii musalliga ee tukanayey iyo sutradiisa intee ama masaafadee ayaa habboon inay isu jiraan waayo sutradii in lagu dhowaado weeye oo haddii dee ruuxu intuu halkaa ku tukanayo uu leeyahy jidaarkaasi ay sutra ma noqonayso bal ciddii dhex maraysayna ma celinayo oo iskama celinayo ee dee inuu u dhowaado weeye haddaba laakiin bal dhowidii aan garanee intee ama qadarkee iyo masaafadeeba ay tahay habboon tahay inay u dhaxayso ruuxa musalliga iyo sutradiisii xadiidkaa inoo waa kan ama axaadiidan ku arki doonaa taa jawaabteed xadaثna cmr bn zuraarة qal akhbarana cabdالcaزiiز bn abi xaazimi can abihi can sahl qaala anahu qaal adugu cabdاlcaزiiz iyo aabihii iyo sahl ibnu sacade waynu soo maray kolleyna haatan muddan soo wadnayo abu xaasimkan dee sahl kaba warinaya ninka uu yahayna in abu xaasim kalena waa inoogu sugaya kitaabka waata habeen dhow dhow soayna camr bnu zuraarna waa suurtagal inaynu soo mareen bal aduu waxaan leenahay waa nin hiqa oo aada u idqaan badnaayo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i baa wax ka wariya abu muxamedin naysaburi wuxuu ihi saali bnu sacad qaala kaana waxaa ahaa bayna musallaa rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi halkii uu istaagi jiray ee uu kuba tukanayay iyo wa bayna aljidaari jidaarkan ka horeeya dee mixraab markaa ma jirine waa jidaarkan isaga ka horeeya mamaru shaati neef adhiyay inuu maro ayay ahayd aad buu ugu dhowaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka rasuulka ilaahi halkaa musallihiisa ah iyo inta jidaarka kaba horeeya waxa u dhaxaysayba neef adhiya ma markeed iyo inuu ka maro ama masaafada in leeg waana in aada u yar bay noqonaysaa marka haddaan musalla ka dhigno waxa weeyaan halkaa dee ilaa sujuuddiisii intii gaadhsiisnayd oo sujuuddiisii iyo jidaarkiina intaasi udhexaysa masaafo yaroo dee macquul ay noqon haddaan idhahno halkiiu isagu taagnaa iyo shaata ma markeed waxaa dhici karta inaanu kaba sujuudi karin waayo shaata intay martaa dee diraac kama badnaanayso taas imaamkii ibnu salaax baa halkan malaa saaxib almuhadabna waa taase ayaa waxay ka dhigeen mamarushaad qadarkeedu inuu yahay alaaata adruc saddex diraace laakiin dee wax nadar ku sugan yahayoo intaa inka yarunbuu noqonayaa bal markaas waa mid oo mamarushaad qadarkaas waxaana bal matalan riwaayaad kuba yimi dee ruuxan musalliga iyo intaa waxa weeye halkaa dee sutradiisa inay u dhaxayso saddex diraac ay u dhaxayso kollay axaadiid ay noo soo socotee rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kacbada markuu galay intii halkii uu joogsaday iyo jidaarkii kacbada intii u dhaxaysay intaasay saddex diraac bay ahaydba aimada qaarkood baa waxay labada xadiid kuba jamciyaan ruuxu markaa waxa weeyaan dee isaga uu taagan yahay oo kale oo markuu taagan yahay dee intii uba dhaxaynaysa ama uu fadhiyo dee waa taagan yahay isagii markaa ama markaa uu fadhiyo intaa shaata ay kaba martaabay ahayd laakiin hadday noqoto xaalo rukuuceed iyo xaalo sujuudeed isagiibaa masaafo u baahane waaba intan saddexa diraac laguma qadaray baabay ahayde calaa kulli xaalin waxaan leenahay waaba suurtagal in halkan musalla inaan kaba dhigno makaankii uu kuba sujuudaya isagu inaanay intaas wax ka badani uba dhaxayne waxa ay tahay un sida habboon ruuxu dee sudra ha samaysto bal axaadiid baa amar kuba timi in badani istixbaabba ha kaba dhigeenba sudradaasna markaynu soo saynu soo maray inuu wax ballaadhan ay noqoto shardi maaha oo dee wax dhuuban oo saa leeb oo kaloo la taagay ama murjin la taagay waa aad buu u dhuuban yahay ayaa sutro u noqonaya inay sarraysana oo dhulkii ay ka kacsan tahayna bal axaadiid kala duwan baa rasuulkii ilaahay kaba yimi oo ah intaa qadru mu'akhirati raxl na ruux markaa uu kooro ku fadhiyo qorigaa dhabarka kaba qabta in qadarkaa intaa uu kacsan yahay in leeg inay noqoto ay ku qadareen uluthay dirac ay kuba qadareen bal taas haba noqoto maxaana markaa meesha jirto dee iyaguna habboon oo meesha dee mustaxaba inuu u dhowaado qadar uu ka sujuudi karo ay noqoto bal ama tan aan kaba dhigna ama cibaarada kale waa inu inuu kaba sujuudi karo uu noqdo ee aanu kaba durkino bal waxay yidhahaan culimmadu sufuufta dhexdoodana dee saasaa roonoo labadii saf in dee laga sujuudi karo un inay udhaxayso ee in saf kale ama uu geli karo waa inaanay labadii saf aanay uba dhaxayn dee axaadiidna way kuba timi in looba dhowaado xadiid abu daawuud warinaya idaa sallaa axadukum subaxdina waan soo maray idaa sallaa axadukum ilaa sudratin falyadnu minha laa yaqdac shaydaanu calayhi salaata axadkiin hadduu sutro u tukanayo ha u dhowaado ha u dhowaado waa qadar uu ka sujuudi karo ee hadduu aada u gaba durko iyada taasi dee waxa weeyaan sutradii sutro uma noqonayso bal dee ma celinayo ciddii kale dhex maraysay arrin ay soo naqliyaan imaam maalik oo raximah llahu tacaala oo dee waxa weeyaan maalin tukanayo kollay madiinana way ahayd malaa sutradiisiina ka yar durugsan ayaanin soo maray isagoo dee imaam maalik inuu yahayna ma garanayna markaasuu uhi yaa haada udnu min sutratik anninka tukanaya ayuha lmusalli sutrada u dhowooy imaam maalik muxuu sameeyey intuu tallaabooyin qaaday ama uu dhowaaday ayaa wuxuu aqriyay wakaana fadlulahi salaada dhexdeediba wakaana fadlullaahi caleyka cadiima macnaa dee arrinkan waxa weeyaan dee ilaahay wuxuu ku baray waxaan aqoon u lahayn oo fadligiisuna waa weyn yahay macnaa waa baraarujintan laguu baraarujiyey ruuxan kuu baraarujiyey waa nooc tacliimeed iyo waxyaalahaasa bal uu dhowaadee muhimku waxa weeyaan in loo dhowaado weliba xadiidka abi daawuud shaydaanku yaanu ka goynin salaadiisa ayaa kuba sugnaydoo macnaha sutradan fawaa-ideeda waxaa kaba mid ah ruuxii dee isagu marayay hadduu min waraa sutra maro ismigii iyo dembigiibuu ka nabadgelaya oo halkiu ruuxa dee hormar ilaa waa ka dembi inuu kuba suganya ay nooba imanayso jaanib kalena ruuxii isagu sutrada samaysay kollay sutradu mala khaasiyay leedahay shaydaankiina iyadina manceyso hadduu sutradiisii u dhowaado oo bal matalan sutradiina samaysay inay taasi qeyb kaba noqonayso shaydaanka waswaasadiis iyo waxyaalo inay hor joogsato ha u dhowaadayaanu shaydaanku salaadiisa kaba goyno hadduu ka durko oo kale iyadiyo isagii markaa intii udhexaysay shaydaankiibaa marayo dee waxaa uu la marayaana waaba fasaad kaliya xumaan kaluu wadaa oo bal taasna waa arrin kale oo waxyaalahan dee dhowidana ay keenayso xadiidka abu daawuudna inoo faa'iideynayo xadaثna الmakiy qaala xadaثna yزيid bn abi cubaydi can salamata qaala bukhaari raximah اllahu tacaala isagoo dee rag waaweyn oo taabiciintii iyagu waxa weeyaan soo gaadhay la kulmay waa taabiciintii ragga kale taas lama laha muslim aslan lama laha waxoo dee nin taabici isaga xadiid uga warinayo isagiiyo taabicigii nin kali udhexeeya muslim aslahaan kumaba jiro taasoo kale bal haddaba iyadoo bukhaari ay taas tahay oo masha ayaa wuxuu leeyahay axaadiidta hulaasiyaadka la yidhaahe isagiiyo rasuulka ilaahayba saddex keliya ay udhaxaynayso waana waxa la mida un xataa afar hadday udhaxayso haddii ninkan sheekhiisu uu taabici ugaba warinaya marka dambe laba taabiciba ha galeena waa macna hulaasiyaad bay kaba dhigaan axaadiistaasna waa labaataneeyo horeynu kitaabulcilmi mid ugu soo maray waa kii labaad baa jirta mid saddexaadna caawa waan arki doonaa waa barhkoodna intaa gaar bay uba saareen oo mualaf gaaree kaba dhigan hulaasiyaadka dee bukhaarista hulaasiyaadka axmed bana oo ka badan iyagu kuwan dena waa sheekhadiisiibuu kaga midiye aimada qaarkood gaar ay u saareen oo bal sharax aada u qiimo badan oo nin safarini la yidhaah leeyahay oo nafahaatu sadri lmukmad lagu magacaabo laba mujalladoo buurbuurana ayaaba lagu sharxay hulaasiyaadka imaam axmed marka la eego ee haddaba waa hulaasiyaadkiisii xadiidkii labaad weeye waa ka maki ibnu ibraahim buu kaga warinaya isna yaziid ibnu abi cubayd salamat bnu akaco saxaabigii wuxuu yihi qaala saxaabigu kaana wuxuu aha jidaarulmasjidi masjidka jidaarkiisu cindalmimbari mimbarka agtiisa oo waa jidaarka masjidkii rasuulka ilaahay mimbarkiisa agtiisaadi maa kaadad umay dhowaanayn ashaatu neef adhigii tajuusuhaa inay ka gudubto umay dhowaanayn macnaa sida uu isugu dhowaa weeye oo bal iyada halkan musallihii iyo waxa weeyaan sutradiisii intee u dhaxaynaysa cibaaradan dee imaka meel aan ka qaadanaa halkan daahir ahaan inoogumaba sugna laakiin macnaha yar eegi karnaayo culimmadu halkan ay iyagu yidhaaheen waxa uu leeyahay oo salawaatu minalkaco rasuulka ilaahay jidaarkii masjidkiisa waa jidaarkii xagga qiblada weeye waa kii xagga qiblada iyo mimbarkiisii aynu soo marray ciddii soo samaysay taas aynu soo maray de marba maalaba mar wax ka badan aynu soo maray inta u dhaxaysa malaa jidaarka mimbarku kumuu dhegsanayn jidaarkii kumuu dhegsanayn wax yar buu dee ka yar kacsanaa jidaarkuna sufuufta ama mimbarkuna muu kala goynahayn oo daraftii masjidka ayaa la dhigay ee xagga galbeed oo waana halkan dee malaa imakadan bayla imakadan calaamadu taalo waa in lama dhiginun meel halkii dee rasuulkii ilaahay ku tukanayay meel dhinaciisa oo hadhow sufuufta qaarkood ay xaggaa kaba marto ee jidaarkii daraftii qarbiga ayaa mimbarkiisa kuba sugnaa halkaasna rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mimbarkiisa iyo rawdadiisa oo ama beydkiisa waa intaa rawdadaba lagu magacaabo waayo mimbarka xaggan masjidka waxba kamay xigin dhinaca galbeed halkaa uu kuba sugan yahay haddaba bal mimbarkaas iyo jidaarkii qibladaan leenahay wax u dhexeeyey aada bay u yarayd oo neef adhii meel mari karto may ahayn markaasaa waxaan u leenahay xadiidkan malaa mar kalena waa soo celin doonaa horta mar dambabe laakiin ismaaciil riwaayadiisa waxayd kaana almimbaru calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam laysa beynahu wa beyna xaa'id alqiblati ilaa qadra maa tamuru alcanaza oo waqtigii rasuulka ilaahay ee mimbarka iyo xaa'idka qiblada umay dhaxayn waxay dee canaza ama neef rii ay mari karto uun mooye wax kale umay dhexayn aad bay isugu dhawaayeen bal taasba weeye horta ta loo jeedaa taas weeye jidaar kale maaha maaha jidaarka xagga galbeed kaba xigay taas ay barhkood yidhaaheen arrinku halkan maaha laakiin meesha waxaa imanaysa oo dee waxay ahayd musalliga iyo sutrada intee u dhaxaynaysa bay ahayde mimbarkii iyo jidaarkii maxaa iyada halkan calaaqada xadiidkan ay laba yeelanaysaa ay tahay marka bacd alculamaa baa waxay kaba dhigeen rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh halkan uu joogsanayay dee waana tii kolaynu soo maray mimbarka intuu kor u baxay inuu ku tukaday inuu korkiisa dee qiyaamkiiyo rukuucii laba yimi sujuudiina asalkiisii uu kuba sujuudayay oo kale mowqifkan uu joogsanayey iyo dee mimbarkiisii baaba sidnaa marka halkaa uu isagu joogsanayay iyo dee jidaarkii ayaa waxaa u dhexeeyaaba intaa ahayd bal markaa waa taas oo qadarkan mimbarkiisa iyo jidaarka qiblada uba dhexeeya waaba id rasuulka ilaahay mowqifkiisiibuu laba sinaayo waa qadarkii isaga iyo markaa jidaarkiisu taladiisii uba dhexaynayo halkaas baaba adigu bal maalan ay kaba dhigeen bal warkaa bacdigood waa tawjiihooda halkan muhimku waxa weeyaan un kale de axaadiida kalena waa taan soo maray kuwana way noo dambeeyaan bal kaba sariixsan kuwan oo ah saddex diraac inoo keenaye ruuxu sutradiisa ha ku dhowaado qadar uu ka sujuudi karo uun haba noqoto taasba weeye haba noqoto xadiidkana bal yar munaas arrinka ay tilmaameen waa arrinta aan sheegayno oo barhkood ay yidhaaheen masaafadaa dee isaga iyo jidaarkii u dhaxaysay ee waxa weeyaan uba dhaxaynaysay waqtigii rasuulka ilaahina mixraab maba jirin ayaa waxay ruuxan musalliga iyo jidaarkiisa ama qibladiisa ama sutradiisa inay udhexaysana intaa in leeg inay noqoto oo ah waa qadarkaa kooban ee uu kaba sujuudi karo inay noqoto baabu salaati ila alxarbati salaadii xag xarbo loo tukanaya xarbada waa tan imaka aynu soo maray laba baaboo isku xiga weeyo xarbadiiyo canasadii uu kala qaadayo axaadiida qaarkoodna waa axaadiidii aynu soo marayba weeye oo waynu soo maray ee muhimku waxa weeyaan haddaan ruuxu dee jidaar xarbadii canasadii laabkii wax kastoo murtafica oo kaa horeeya sutro uu kuu noqonaya xadaثna msdd qal xadaثna yaحyى can cubayd الlahi qaal akhbaranii naafic can cabdالlaahi an الnabiya slى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay cubaydاllahi can naafic can ibni cumar marka dhoweynba waan soo haynay baabkii kan ka horeeyey my baabkii dee midunbaa inoo dhexaysay waa kan baabkii isaga cunwaankiisu ahaa sutraة اimaam sutraة mankhafla waa xadiidkeenu kuba soo maray an الnabiya kaana slى الlahu عalيه waslm kaana waxaa turkasu mid loo taago lahu isaga alxarbatu fa yusalii ilayha saaciidahoo kale ama hadduu safar iyo meel bannaan joogo baabu salaati ila alcanasa canasadii xarbadii sheekuu kala qaaday intooda badan canasadii xarbada wax kaliya ku wada fasiraan laakiin bukhaari raximah llahu tacala isagoo xadiidkan aynu soo maray dee waxa weeyaan waa kanoo uu kala qaaday labada laftee kuba sugan barhkood waa takraarun bay leeyihiin oo waa isla mid laakiin waa laba xadiidoo labadaba aynu soo maray xadaanaa adamu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cawnu bna abi juxayfata qaala samictu abi qaala kharaja calayna rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa nagu soo baxay khaymadii ama qubadii buu ka soo baxay bilhaajirati waqtigaa duhurkee dhulku aada u kulul yahay fa utiya waxaa loo keenay oo loola yimi biwaduu'in biyo uu ku weysaysto fatawada u weysaystay fa sallaa bina wuxuuna tukiyaa duhra waalcasra salaadii duhur iyo salaadii casar waataan leynay mid kasta waqtigeediia laakiin laba laba ragcadood bay ahayd wa beyna yadayhi canasatun hortiisana canase loo taagay oo dee markaa biyahan lasoo saaray baa bilaal la soo baxay oo u taagayay taas baa ahayd oo sutray u ahayd waalmar'atu haweenayd iyo walximaaru dameerkuna yamuruuna way marayeen min waraa'ihaa canasada gadaasheeda oo xagga qibladoo looma diidayo dee kol haddii sutradaada wixii ka shisheeya ee xagga qiblada kaa xiga salaadaadina waxma yeelayaan isagana ismi uguma sugnaa loomana diidayo marka haweenaydii iyo taas baa marayay yamuruuna min waraa'ihana almara walximaar wataniya daahirku waxaa in la yidhaha yamuraani in laba yidhaaho oo la tasniyeeyo laakiin sidan baa xadiidku kuba yimi oo barhkood baa le meesha xadaf baa jira taqdiirkiisu yahay walmar'atu walximaaru wagayruhumaa yamuruuna waayo lafdi baa jira wannaasu wadawaabu yamuruuna oo dee hore aynuuba soo marnay kaas baa jira bal waxa weeyaan un ama dee iyadoo waxa weeyaan tasniyadii waxa weeyaan dee kolkol baaba dee labadaba suurada jamciga ama si jamac loogaba isticmaala bal luqaadkaba intooda badan waxaa la arkaa inaanay dee mufradka iyo jamaca wuxuu dhexeeyo tasniyo siiqo gaar le aanay jirinoo laakiin luqada carab luqada carbeeda fasiixa ayaaba leh bal taas in laba yidhaaho uuno in siiqadii jamaca laba laguba idlaaqay siiqadii jamaca laguba laba lagu idlaaqay qolooyinkiina hadalka uu yar dheereeyey umuurahan tawjiiheeda ibnu maalik iyo kasoo naqlin waa cibaarada luqada u kaba tacalluqsan marka aniga cibaara i yar dhacday marka uu dhammayn doonee laba sadar uun ay sharaxa kaba hadhe baabka intaanu bilaabmin ayaa wuxuu leeyahy meesha wax maxduufaa jiro in arinta ay wuxuu la mid yahay raakibulbaciiri ariixaani bal hadday idinka taasi idiin taalo qolooyinkiina fatxa haystaa ariixaani sababku waxa weeye in la yidhaha daliixaani ra-du ma jirtee waa laam raakibulbaciiri daliixaani daliixaanna waa taniyatu daliix daliixna waa ficil bimacnaa mafcuulo waa mahzuul waa wixii weyd ahaa dee waana kelimo kolley iskaha macruufo kutubta luqadiyada ay soo qaadaan oo meeshii waxmed hadduu fajiro eeg raakib albaciiri daliixaani macnuhu waa maxay albaciiru wa raakibuhu daliixaani taasba weeye baciirkan iyo ninka fuushaba waa wax weyn ah taasbu ahaye tan uga jeedaa un de horta dee tawjiihuna waa taasoo halkan uu leeyahay halkana in wax laba qadaro inu saa u qadaro si jamci aynu helo yamuruuna wax dee aynu kuba idlaaqanaana waabay taalaayo barhkoodu way ku tawjiihiyeen se cibaaradana raakib albaciiri dariixaani halkaa ra-da laam ah bes daliixaanina weeye waana kelimo ama cibaaro macruufa oo dee mashhuura marka la eego luqada carbeed macnuuna uu yahay albaciiru waraakibuhu aliixaani aliixna waa taan leni waa weyd weeyaanoo waana faciil bimacnaa mafcuul oo ah macnaa mahzuul weeyaanoo awrkan iyo ninka saaranba waa weyd ee markaa maxaa la gooyey halkii dee waxa weeyaan baciirkii oo raakibulbaciiri daliixaani taas waanayn xadafaa jira ama taqdiirkaasaa jira saxda un haddii ay ninka ay cibaaro kale idinku sugan tahay haddaba wuxu uhi kan markaas waa taa in yamruuna min waraaha xadaثna mحamed بن xatim بn basiici qaala xadaثna shaadaan can shucbata can caطاء bn abi maymunata qaala samictu anas bna maliki maxamed ibn xatim bn basiic waxaan filaya inay hore usoo maray waa nin markii hore reer basra walow markii dambe baqdaad uu dogo hiqa ah bukhaari iyo muslim iyo abu daawud iyo nasaa-i baa wax ka wariya waana imaam bukhaari waxoogaa un baabu kaba horeeyey waa dabaqadii koob iyo tobnaad ee ruwaadda ama dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii dhexe maha kuwii waaweynaa waxaa ka dambeeya shaadaan nin uu yidhi waa laqabyo naanays shaadaan ninkan magaciisa aswad ibnu caamir baa la yidhaha kolley nin kaleo shaadaan la yidhaha kitaabka ku sugan laqab ahaan waa jira magaciisa cabdulcasiis lama yidhaaho laakiin ninkaas dee sheekhyada bukhaari buu noqonaya ee ma noqonayo sheekhyada sheekhiisoo ninkan xagga marka la eego dabaqana waa ka dambeeyey rutbada hiqanimona waa ka hooseeya ninkaasi se ninkan shaadaan aswad ibnu caamir baa la yidhaa reer shaam buu asalku ah markii dambe baqdaad buu degay shaadaanna waa laqab kunyadiisu waa abu cabdiraxmaan waana nin hiqa oo kutubta lixda aba riwaayo ku wada leh atbaacu taabiciintii dadkii ugu dambeeyeyna ah macnaha cidi kama dambayso atbaacu taabiciintii ee waa dadkii ugu dambeeyey markaa shaadaan waa aswad ibnu caamir wuxuu yihi haddaba cadaa ibnu maymuuna qaala samictu waxaan maqlay anas bna malikin qaala anas ibna maalik baan maqlo oo yihi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa kharaja markuu baxo bixaajatihi xaajadiisa u baxo xaajo uu leeyahay aba qada dee taasiin xaajadii basharun tabictu waan raaci jiray ana aniga iyo waqulaamun xadiidaynu horena u soo aragnay aniga dee nin qulaama oo inan yaroo da-diisa ayaa raaci jirnay wamacanaa walxaal macaga iyaga cukaasatun ul aw casan aw canaza waa shaki uun waana dee wax iskuba dhow canazada waynu soo marray cukaasadii casaha ayaa iskuba dhow ee bal waxay qaadi jireenun aaladan ama waxa weeyaan ul bay u qaadi jireen ama waxa dee murjinkii shabahaya ama xarbadii haddaan nidhaa eebadii taasay uba qaadi jireen dee waana waxaa loo qaadayaana dee waaba umuurta hadduu rasuulka ilaahi salaa tukanayo si uu sutro ugaba yeesho taas waa mid wamacanaa maca iyagana waxaa ahayd idaawatu weyso biyo ay kuba jiraan waana harag bay ama jildi bay kaba samayn jireen idaawadeen fa idaa faraqa min xaajatihi xaajadiisa markuu ka faaruqo naawalnahu lidaawata idaawadaan u dhiibi jirnay si dee weyse iyo haddii aanu istijmaar ahayn istijadii iyo taas oo kale waxaa loo qaadayaa maxay tahay canazadan iyo waa rasuulka ilahi hadduu salaad u baahdo bannaanna ay tahay dee inuu xaggeeda uba tukado sutro kaba dhigto baabkuna intaasuu baabaysna baabu sutrati bimakata waghayriha sutradiibuu u baabaysanya maka iyo keyrkeedba waa baabu mashruuciyati sutrati weeye sutrada jiday inay dee tahay wax jidaysan dadkiina la farayo bimakata maka iyo waghayriha keyrkeedba taas buu baabkeediya oo maqsuudka bukhaari waxa weeye halkan imaka xadiidkuna waa inoo soo socdaaye sutradii ruuxii musalliga ahaa inuu sutro yeesho waa layna faray xataa waxa uu sutrada kaba dhiganayaa sahmi haba yeesho kutubta sunanta barhkood baa dhacday hadduu ruuxu wax kala waayo wax kalu waayo jidaar ma jiro wax shaakhisoo dhulka ka kacsan uu dhigan karaa mama jirto khad inuu jeexo xaggiisa horu saa uguma jeexaya se bacd alculamaa yidhahan kuwana dee saasuu jeexaya hadduu leh khadkaasoo waa markii wax kale la waayey ayuu sutradii u bedelaya ay markaa noqon karto sijaadaday si uu dhigtay markuu wax kale waayo dee intaas xaddeedaasi inay dee waa khadkii oo kale waxa markaa farqinama jira ay u noqoto bal taasaa jirta horta waa adkeyntii la iskuba adkeeyey sutro in la samaysto haddaba maxay tahay dee haddii maka la joogana sutradii waa madluub buu leeyahay oo bukhaari tuu wado haddii meel kale la joogana waa isla midoo wax farqi udhexeeya ma jirtee ninkii maka joogayna sutrada waa u baahan yahay se meelaha kaleba sutradii loogu baahan yahay bal masalada markaa waxaan dib ugu soo yar noqon doonaa markaan xadiidka dhammayno xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can ilxakami can abi juxayfata waa xadiidkii maka markii saddexaad inoo yimaado waya caawo keliya qaala kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam bilhaajirati fasallaa waa tukaday bilbadxaa'i badxaau maka adduhra waalcasra ragcatayna laba ragcadood mid kastaaba wanasaba waa taagay waa halkan maxalushaahidku maanta bayna yadayhi canasatan taa hore wuxuu soo dhigtay canase ruuxu sutro inuu ka yeesho ama meel bannaan markuu joogo iminkana maka dhexdeedii weeye waa kan rasuulka ilaahay sutro samaystay isagoo maka jooga ayuu sutro samaystay oo wanasaba bayna yadayhi canasatan watawada uu weysaystay fajacala naasu dadkiibaa waxay bilaabeen inay gudagaleen yatamasaxuuna inay ismarmarinayaan oo isku masaxayaan biwaduui biyihii ku weysaystay waa wixii ka hadhee fadligii ahaa iyagoo barakaysanaya dee jaanibkaasna tahaaro iyo meel ka dambaysay waan kuba soo aragnay marka arrinku muxuu yahay rasuulka ilaahay makuu joogaa dhexdeed badxa waa maka dhexdeedii waa ka sutro samaystay taasi maxay noo faa'iideynaysaa ee maki inay la mid tahay un meelaha kale oo ruuxii tukanayay inuu u baahan yahay inuu sutro samaysto baltaaba weeye iyada bal markaa masalada waana tan kollay deena waxaanu yar ishaarayaa sheekhu ciddii iyagu kuba tagtay in maka marka ay noqoto aan sutro loo baahnayn inuu bal matalan nooc yar radineed iyo iyadina loo baahan yahay bal markaa waxaa jira xadiid kollay yimi oo dee bal alfaadana lahaayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo tukanayo dee halkan dawaafka kuma tukanaya wax sutruu leeyahay aanu jirin cid loo diidaya aanay jirin bal waxyaalo saasa ama umuuro saasa soo aroorayba taasoo kale oo bal arrinkaasi waa jira ee xagga in sutro loo baahan yahay haddii masjidul xaraam la joogo iyo haddii maka inteeda kale la joogo ama xaramkiiba la joogo iyo haddii meel kale laba joogo kolley bukhaari ikhtiyaarkiisa weeye imaam shaaficiyana waa qowlkiisa iyo qolooyin ee aimada kolley bacd salaf iyo imaam axmedna kolley xaggan riwaaya jirtay laakiin waa qowlka mashhuurkaee xagga madhabka oo kale inaan mako iyadoo ay ka duwan tahay khaasiyo kale ay leedahay sutro aan loo baahnayn kolley xadiidka meesha lasoo qaadayna ama axaadiida meesha timina dee may ahayd mako oo dhan may ahayne waa inta dawaafka iyo masjidulxaraam bay ahayd masjidulxaraam bay ahayd iyo dawaafkay ahayde laakiin waxaad moodaa inay tacmiimiyo inay kaba dhigeen maka inaanay waxba dee ruuxu u baahnayn taas ruuxana la yska hormari karo ee bal haddaan axaadiidtaa eegno oo dhici karta inaan xadiidkan laba jamcino maka inteeda kale dee meelihii kale la mid noqonaysa laakiin halkan lagu dawaafayo hadday tahay maqaamka gadaashiisa iyo intan kale madaafkaoo kale iyo dee dadkii dawaafayay looma diidaya inay meeshii maraan markaa dadkii hadday ku tukanayaan halkaas oy meeshaa waxa weeye xadiidkuna taasuu kuba yime way iska hormarayaan dawaafkoodna way wadanayaan bal dee ruuxan dawaafaya ayaa intan kaga xaqle kii musalligaa kol hadii meeshu cidhiidhi noqday oo isagu inuu dib u baxay haydba marka iyada markay noqoto kacbada iyo hareerteeda iyo inahaas oo kale in waxa weeye in dawaafkiina uu jiro kii daa'ifka ahaa rag ha noqda ama dumar haba noqdee dee ruuxii tukanaya waa hormaraya isagii waa wareegaya halkuu maraya waana meeshiisiiba taas bay tahy bal marka haddii aan idhaahno intan madaafka ayaa xukumkaa leh oo sutro u baahnayn isagu ruuxiina sutro ma samaysanayo ruuxii marayeyna looma diidayo laakiin maka inteedii kale waa kan rasuulka ilaahayba sutrada samaystaye minana xaramkay kaba midaydo waa kan sutrada samaystay waa ka duwanyo meelihii kale laba mid tahay bal waxaabay noqonaysaa axaadiidtii wax lagu jamciyay noqonaysaa ee laakiin waa ta aan leenahay daa'imada qaarkood madhabka malaha xanaabiladana waa qowlka laguma futwoodo walow riwaayo kalenaba ay jirto inaanay bal maalan maka oo kale dee aan sutrada loo baahnayn laakiin axaadiidta meesha la daliishaday waxay kuma koobnaayeen maka oo dhan may jirinoo maka watan aan hayno waxay kuma koobnaayeen madaafka iyo intaas masjidka hareerteeda adigu masjidka dhexdiisa iyo kacbada hareerteeda intaasay kuma koobnayd bal markaa taas baan leenahay mashruuciyadu si guud weeye farqina ma jiro ruuxii dee musalliga ahaa ee tukanayey maka iyo keyrkeedba in loo diidayo in la hormaro dee haddaanay intaa madaafka ahayn intaa madaafka aanay ahayn waayo daruura iyaga taa jirtaan leenahay daruura jirta dee xanaabiladna waa taa leenahay mala bacda salaf qowlkoodna maka guud ahaanba xaaladeeda taasoo meelihii kale way ka duwan tahay babu salaati ila lustuwaanati salaadii loo tukanaya teerka xaggiisa taasba weeye dee dee sutradii unbay kaba mid tahay waana tiirarkii masjidka oo kale bal sutro lagama dhiganayay qaala cumaru cumar wuxuu yidhi almusaluuna dadka tukanaya ayaa xaqu ku xaq leh oo kaga xaq leh bisawaari tiirarkan masaajid masjidka min almutaxadisiina kuwa iyagu waxa weeyaan sheekaysanaya ilayha almustadbiina ilayha iyaga kuba tiirsan waa cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu kalaamkii waxa weeye naatiirkan dee markay noqoto waa taasoo marka la iska fadhiya ama dad sheekaysanaya iskaga tiirsadaan ama taasoo kale dadkii tukanayena waxay u baahan yihinba inay sutro kaba dhigtaan saariye ay kaba dhigtaan marka waxa uu leeyahay cumar ibn alkhadaab raximah llahu radia allahu tacaala canhu wa ardaahu ruuxan tukanaya isagii cibaadu ku jira sutrana waa u baahan yahay salaadiisi uu ku dhowrtu kuba ilaashado dadkiina dee waxa weya dembi ay kaga badbaadaan inay hortiisa maraan ama kan isagu sheekaysanaya dee waaba kaa iska sheekaysanaya markaa ka tukanaya oo sutro kaba dhigto xaggeedii uba tukada ayaa kaga xaq leh kan isagu dee sheekaysanaya ee dhabarka saarayo macnaa kana waa u baahan yahay kana waa u baahan yahay ee kii isagu dhabarka saaraya iskaga tiirsanayay sheekaysanaya ama aan salaad ku jirin waa u baahan yahayoo istinaad buu uguba baahan yahay kan isagu tukanayaana inuu sutro ka dhigto u baahan yahay marka haddii ay kulmaan waxaa kaga xaq leh dee kan tukanaya cibaadada ku jira waa kalaamkii cumar bal qoleenkiina dee fatxi haysta ama sharxa kollay dabacaadku dee in badan markay dabacaadkii noqdeen wax la kala taswiiro ee inta badan aan xuruuftii dib loogu celin oo loo wada garaacin had iyo goor khada midii waaba iska wada jiraaya markuu hadalkaa cumar qabaran iyo sharaxa eegta ee uu sheekhuna raximah llahu tacaala wejhu laxaqiya markuu cibaarada kaba cabiray ine wuxuu leeyay wuu ka kaga xaq badan yahi buu ka cabiray kani xaq kuma laha mu odhan ee laakiin kanaa kaga mudan oo kaga xaq badan buu yidhi haddaba wejkii axaqiyadu muxuu yihi annahumaa mushtarikaani fi lxaajati ila saariya halkaasiga cibaarada aniga waxay taalla almutakidati ila lstinaad sawaabkuna waxa weeye waa baahidoodii iyo labadii qoluu sheegayaaye markaas muxuu yihi almutaxadiu ila listinaad waa halka almutakida waxa weeye waa almutaxadi oo kii isagu sheekaysanayay ila listinaad buu u baahan yahay walmusali kana waa kii kale qasiimkiisa ahaa isagana muxuu ubaahan yahay lijacliha sura marka halka almutakida waxa weeye saxda oo almutaxadiu weeye cibaaradoona waa intaase laakiin macnuhu waa inoo daahir waraa cumaru cumar wuxuu arkay rajula nin buu arkay yusallii tukanaya bayna ustuwaanatayni laba tiir dhexdood fa adnaahu intuu qabtay buu usoo dhoweeyey ilaa saariyatin saariyo waa labadii ustuwaano mid ahaanoo faqaala wuxuu uhi salli ilayha macnaa nin baa tukanayo dee malaa halkii uu sutro kaba dhigan lahaa ustuwaanadiiyo xagga qiblada ay kaba xigi lahayd ayuunbuu laba tiir dhexdood buu taagnaa laba tiir sutro kaluu lahaana muu jirin markaa mid buu u dhoweeyey saariyuu u dhow yihi xaggeeda u tuko oo xaggeeda uba tuka buu yihi macnaa dee sutradii ustuwaanadii waxay kaba mid tahay ama saariyadii ama camuudkii waxyaalihii dee sutro lagaba dhiganaya kaba mid tahay kolle xadiid abi daa-uud iyana ay wariyeen wuxuu kuba yimi ruuxu markaa ustuwaano ama tiir ama wuxuun dee saasa geed adugu dee jidaarkan inayse uu yeelaa ma jirto u ballaadhaya waxyaalaha caynkaasa oo sutro kaba dhiganayo yaanu toos u abbaarine dhinac haysu yar badiyo ama dhinaca bidiga ama dhinaca bidixoo kale isagoo hadda sutradiis dee ay kaba horeyso laa yasmud lahu samdan macnaa yaanu u qastinoo bartankeedii aanu ku hagaagina dhinac bal waa xadiida asxaaba sunan bacdigood abu daawuud iyo ay kaba mid yihiin ay wariyeenba oo taasi waa xaggii sutrada markaa soo dhaweyntan uu soo dhaweeyena maxay ahayd dee ninku sutro la-aan buu labadii waa kan u dhexeeyo oo sutro ka horreysay may jireen xaggii sutrada oo ustuwaanadii ama tirkii usoo jiiday usoo dhaweeyu yihi xaggan u tuko xadaana almakiyu bnu ibraahima qaala xadaanaa yaziid bnu abi cubaydin qaala kuntu aatii maca salamata bni alakwaci fayusali cinda alustuwaana waa xadiid saddexaad oo hulaasiyaadkii bukhaari ah makii markii hore almakiy unbuu yidhi waa kan magaciisii inoo sheegay dee horena waynu u soo marray oo waxaan nidhinaa nisbo maaha ninkii reer maka maaha waa magaciisaa sidan ah ee maaha arrintu nisbo la yidhaaho almakiyu waa kii reer maka loo nisbeeye magaciisiibaa kan ah ina ibraahim waana minkiiba dabaqada koowaad ee sheekhadiisu ragga taabiciintii la kulmay weeye saddexdaba waa ti marka dhoweydna ulaaiyaadkii waa dee in badan ulaaiyaadkiisa ka mida waa dariiqu kuba wariyo walow abu casim iyana ay markii la wadaagsadeen imaka xadiidkan kuntu waxaan aabuu ihi aatii mid imaado oo waan imanayay maca salamata bnilakac waa madiina salamata bnulkac waa mawlihiisii isaga xoreeyey baabuu ahaa waa sayidkii dee ayaan la soconayay oon aniga isaga anoo maciisaanu imanaynay fa yusallii waa tukanayay cinda alustuwaanati tiirka agtiisa allatii tiirkaasoo cinda almusxafi kitaabka qur-aanka agtiisa ama kuba sugan malaa sida lafdi muslimna sunduuq baa yaalay oo yusallii waraa sunduuq sunduuq musxafku kuba jiro tiirkana dee waxa weeyaan lagu sameeyey kaasa ayuu ku tukanayay waa ustuwaana ujeeddadu waa rawdadii ama masjidka dee dhowr tiirna way leedahay tiirarka kale kumuu tukanaynoo sutro kama dhiganayne hadiyo goor wuxuu usoo qasayey waa arrinuu u qasi jiraye tiirkaa kitaabka qur-aankiina umalaa meel kaba mida uu kuba sugnaa sanduuqna looguba sameeyey waqtigaasna uu yasiid kaba waramayana dee musxafku meel u khaasa kole waa musxafkii malaa madiinaame adigu musxafkaa meel u khaasa lahaa oo gaaroo dee tiirkaasa kaasuu isagu uu kuba tukanayay mustawaanadaas fa qultu waxaan idhi koleynayn halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay ustuwaanada bacdu mashaayikhinabaa waxay noo sugeen buu leeyahy noo taxqiijiyeen anaha almutawasidatu fi rawdati almukarama wa annaha tucrafu biustuwaanati maajirin waa waa mid dee rawdadan waa meel dhexda ayay kuba taalaa rawdada ayuu leeyaho waxaa loo yaqaanaa ustuwaanti lmuhaajiriin oo iyaga ku kulmi jireen malaa meesha ayay fadhiisan jireen bal waa kolley ustuwaano barhkoodna ay yidhaahaan rasuulka ilaahi markii ictikaafkiisiiba waa halkii uu dee markaa gogashiiya looba dhigi jiray laba yidhaah waa ustuwaano ibnu rajab oo kale wuxuu dee isaguna kolley waa umuuro uu bacdigoodu kaba soo naqlaye marka xagga mimbarka laga soo tirinayana waa xagga saddexaad tiirka saddexaad buu noqon haddii xagga qiblada laga soo tirinayana markaa safka hore maahe waa isa noqon dhinaca qabriga marka laga soo tiriyana waa tiirka saddexaad oo waa mid adigu halkaa bartanka uun rawdada kuba sugnayd taasba weeye rawdadna maanta waa tan xaddeedu macruufka ay tahay bal dee tiirarkeeduna ay leeyihiinba rinjiga ka duwan kuwa kaleba toorarkaa rawdadu laakiin bal tiirarkan rawdada mid ka midoo malaa dhexda ahayd bay ahayd ibnu rajabna saasaa kitaabkiisa fatxulbaari kuba sugnayd xaafidna wuxuu leeyahy waa kaasoo bacd almashaayikh baa waxayna yidhaha anaha almutawasidatu fi rawdati almukarama dee waqtigaa horena weeyo saxaabigii baa tan u qastayay fa qultu waxaa hi ya abaa muslimin yaziid baa ku yidhi abaa muslimow araaka waxaan ku arkaa tataxara xaal aad u qastayso asalaata cinda hadi luswaan adigoo dee kolley salaadii faradkeed oo halkuu u gasho safkunbuu meel kaba gelaya waa salaadii dee sunno ahayd ama markaa uu keli tukanayo salaadii sunno ahayd weeye waxaan ku arkaa adigoo salaada u qastaya ama tukasho usuwaanadan agteeda inaad kuba tukato qaala wuxuu uhi fa innii ra'aytu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay wayataxara dee meel faadila haddii masjidkii kaba mid yuhu ruuxu bal iska badsada ama uba qastana maanic kuma sugnee fa inii ra'aytu nabiya sala allahu calayh wasalam aan arkay yataxaraa xaal u qastayo oo asalaata cindaha rasuulka ilaahi baa halkaa iyada ayuu inta badan agteeda ku tukan jiray hadda maaha markuu dadka tukinayo markuu dadka tukinayo dee horuu joogsan jiray oo jidaarka agtiisuu joogsan jiray waaba ka aynu soo marray musalla iyo dee inaanay wax neef adi inuu maro un ay uba dhexaysay jidaarkii xagga qiblada kaba xigay ee waa waqtiyada kale barhkoodna ay yidhaheen waqtiga ictikaafkiisna waa halkii gogoshoy ag taalay ee rasuulka ilaahayoo tan u qastaya oo bal maalan taas baan arko ana dee isagii baan kuma dayanaya saas bay ahayd muhimku waxa weeye anu dee waxyaalihii ka mida sutrada ruuxa u noqonaya bal masjid marka la joogo oo kale tiirarka iyo waxyaalaha taasa waaba tan xadiid kalena xadaثna qabiisatu qaala xadaثna sufyaanu can camri bni caamiri can anasin qaala anahu qaala bal sufyaanku waa sufyaan thawri qabiisa khaasatan de waa talaamiidiisiibuu kaba mid yahay horena waynu soo maray anas ibnu maalikna waan garanayn camr ibnu caamir la yidhaaho ayaa sanadka inoogu sugan imaamkan shaarixiina wuxuu yihi ninkan camr bnu caamir waa ninkii reer kuufiye ansaareed ee maaha ninka ninka asad la yidhaah dhalee reer bajiila mana aha ninka isaguna reer basree sulamiga ama reer bani sulaym marka adugu bal ninkan aan hayno dee kolley bukhaari saddexda uu tilmaamaya ninkanaa kagaba jiree waa nin taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba midoo waa ka anas ibnu maalik buu la kulmay saxaabadii ka waaweyneyd ama taas ka hor dhimatay lamau kulmin waana nin hiqa a weeye kolley kutubta lixda ana riwaayu ku wada leeyahay taas iyadu waa mid kutubta lixdaaba camr bnu camr al ansaari amaa labada ninee kale uu sheegay ninka reer bajiila isaga ayuu dabaq ahaan ku dhow yahay kutubta lixdaa waxba kuma laha kutubtuna markay tarjamaynayaan tamiis bay ulaba yimaadaan ninkan kale reer basrena xataa taqriib dikri kumaba laho xaafid ibnu xajar taqriibkiisa maba soo dhigan oo bal waxa weeye ninka dee kitaabka inoogu soo noqnoqonaya inoogu sugan waa ninkan aan caaw ahayna un camr bnu camir alansaari oo reer kuufa ah weeye siqaara taabiciina kutubta lixda ana riwaayo ku wada leh qaala wuxuu yihi markaas anas laqad ra-aytu waxaan arkay kibaara asxaabi nabiyi sala allahu calayh wasalam asxaabtii rasuulka raggoodii waaweynaa waa dadkii waaweynaa ayaan arkay kale xadiidkuna maqrib iyo markaa uu mawaaqiit buu soo celin doonaa halkaas baana xaafida barhkood magacaabaayeen yabtadiruuna iyagoo u kala dhayranaya sawaariya tiirarka cinda almaqribi wa cinda salaati almaqrib ujeedada marka salaada maqrib la aadaamo weli rasuulka ilaahay ma soo bixinoo salaadii dee qabla almaqrib in la tukadana rasuulka ilaahay waa inoo jideeya xataa isaga ficilkiisi haddaynaan hayna dee wayna amroo salluu qabla almaqribi buu yidhi bayna kulli aadaanayni salaadna waa tahayd haddaba sunnaha iyagoo tukanaya ayaa dee ina imaka ma'muumiin ma aha nin kastaaba gaar buu u tukanayaa safafkiina ninkii gidaarka hore joogay mooye kuwii kale iyagii bannaan baa kaba horeeya markaasaa waxay u yar degdegi jireen ay u kala dheerayn jireenba tiirarka si ay sutro ugaba dhigtaan inta ay labada ragcadood tukanayaan si ay sutro ugu yeeshaanoo dee faa'iidada weynaa sutradu isagana salaadiisiibaa u ilaashomaysmo dee waa kaa salaadiisiibaa u xafidnaanaysa bal jaanibka kalena dadkii kale iska marayeyna ma xidayo dee dadkii markay nin halkan taagan arkaan oona waxba kaba horreyn kolkol inay kaba joogsadaan baa la arkaa laakiin hadduu sutradiisii ay meesha jirto dariiqii baa u furan way iskaba marayaanoo iyagii ismina kuma dhacayaan dee waxa weeyaana majaal ay meeshii ay halkay doonayeenna way iska gaari karaan iyadoo dembina aanay ku dhicin oo ruuxan tukanaya aanay hormarin haddaba asxaabtii rasuulka ilaahay raggoodii waaweynaa ayaa sawaarida u kala dheeraynayayba si ay sutro ugaba dhigtaan dee dhammaantoodna sawaari maygii wada helayn masjidka iyo tiirarkiisiiya wazaada shucbatu can camrin can anasin xataa yakhruja nabiyu sala allahu calayh wasalam macnuhu waxa weeyaan sufyaanu thawri xadiidka camr bnu caamir buu kaba wariyey intii uu wariyeyna intaasay ku joogtaa shucba oo isna dee dabaqadiisa ah dee saasoo kale waa jibaashii xifdiga iyo idqaankae ayaa isaguna xadiidka camr bnu caamir ka wariyay can anas muxuu markaa la dheer yahay halkaa yabtadiruuna sawaariya cinda almaqribi xataa yakhruja nabiyu sala allahu calay waslm ilaa inta dee salaadii kale laba gelaye rasuulka ilaahay soo baxay kol hadduu soo baxaan salaadii baaba la aqiimayey oo iyada sunna loo kacayo wax kaloo lalaba yimaada may jirin xataa yakhruja nabiyu sala allahu calayh wasalam baabu salawaati bayna asawaari fi gayri jamaacatin wallahu subxaana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika